bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mida urur goboleedka igaada iyo weliba dowladda soomaaliya waxay iska kaashanayaan qaabkii loo dadejin lahaa maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe intaa la gaarin doorashada madaxtinimo oo ay sanadkan sii dhammaanaysa labada kun iyo lix iyo tobanka ka qabsoomi doona soomaaliya barnaamijka waxaan kaloo idinkugu soo gudbin doonaa wadanka masar waxaa gaaray safiirka cusub ee soomaaliya u fariisan doona safaaradda aan dalkaasi ku leenahay haddaba maxay ka bedeli kartaa xiriirka labada dal u dhexeeya oo muddooyinkii dambe aad u soo wanaagsanaanayay dhinaca kale dalkaasi waxa uu ka mid yahay wadamada ugu badan ee dhallinyarada xeebaha dalkaasi ay ka baxaan si ay yurub ay uga gudbaan waxaan kaloo barnaamijka dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa warar kale oo caalamka ka mid a oo waddanka gaabon lasoo sheegaya xaruntii baarlamaanka uu ku shiri jiro la gubay sababaha loo gubay ayaan barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaan barnaamijka aad ku maqli doontaan cabdisalaam mukhtaar ayaa dhanka farsamada jooga sidoo kale mas-uuliyiin ayaan barnaamijkan igala qaybgeli doonaa anigana waa cabdirasaaq maxamed faaraxe waa markale iyo faaqidaada wararka
Yeah. Somaliye, Somaliye, koy, koy. Uma kaysan okuman, magaca kuranay, adunkana ka horanahay. Somaliye, Somaliye, koy, koy. Uma kaysan okuman, magaca kuranay.
waayahay soomaali oo dhan inay hal qoys noqotaa waa dee midnimada iyo horukaca nabadda iyo horumarka soomaaliya waa in dee qabiilka laga guuraa oo qarannimada la qaataa haysta siday ka hadlayso ummad yahay qabiilkiiyo qarannimadu waa kala laba waayahay heestaas wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka haddaba sidaad heysta aad ka dareemeysaan barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa ee gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan muddooyinkanba aad ee, waxaa loo waday qaabkii een, shacabka labada gobol dega hal maamul ay ku midaysan yihiin een, sidii loogu sameyn lahaa een, islamarkaana ay u noqon lahaayeen een, laba gobol oo si wada jira uga qayb gala een, doorashooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo lix iyo tobanka ka qabsoomaya soomaaliya oo m- madaxdii wadanka hogaamin lahayd ay ku imaan lahayd hadday ahaan lahaayeen kuwa hadda haya ama kuwa cusub oo shacabka ka dhex yimaada Ee, haddaba een, xukuumadda soomaaliya iyo urur goboleedka igad ayaa arrimahaas een, si weyn een, u wada een, qaabkii maamulka dhismihiisa loo dadejin lahaa haddaba waxaan ku hormarayaa een, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte ee, waxa uu sheegayaa haddii een, howl la wado ama dhismo maamul een, shaqada aysan yareen hase yeeshee wuxuu tilmaamay haddii si wada jir ah loo wada fuliyo oo madaxdii wadanka iyo shacabkii oo iskaashanaya ee loo wada guntado qaabkii maamulkaasi uu u dhismi lahaa ee la dadejin karaa arrintan wuxuu sheegay inay tahay een, mid cusub oo dowlada mid culus oo dowladda aysan keligeed ay waxba ka qaban karin hase yeeshee shacabka labada gobol dega iyana aan looga maarmin in ay qeyb weyn ay ka qaataan qaabkii maamulkaasi uu u dhismi lahaa oo gogashiisu ay taalo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe bal aan dhegaysano ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadalkiisa Een, waxaan ognahay inaanay hawl yareyn dhismaha marka la doonaya in wax la baso way hawl yarta in wax la dumiyo laakiin way aad loo adag tahay in wax la dhiso marka dhismaha maamul goboleedkan aanu rabno waxay keenaysaa oo loo baahan yahay in kow ujeeddo midaysan laga leeyo ujeeddadaa midaysan maxay tahay? inuu dhismo maamul si markaa amniga iyo adeega bulsho ee dadka la siinaya ee la gaarsiinaya dadka gobo- gobolladaa ku nool ay u suurta gasho La- saddex inay maxaa la idhahdaa sidoo kalena isu tanaasul ku yimaado si loo gaadho ujeeddadaa midaysan waayo ujeeddada midaysan ayaa mar walbaba inahagaysa oo ka dhigaysa waxa aynu rabno inaynu gaadho Een, waan ognahay inay marar wax badan ay jirto in kala shaki kalsooni darro intaba ay jirto laakiin taa maxaa lagaga gudbaya waxaa lagaga gudbayaa markay wuxuu shifaafiye leeyihiin ee nidaamku yahay nidaam cad oo aanay ahayn cid baa hoosu wadata ama cid gaalaa wadata laakiin uu yahay nidaam ay odayaasheedii iyo siyaasiyiinteedii iyo raggoodii iyo dumarkeedii culimadeedii cid walbaaba ay ka qayb qaadanayso ma noqonayso markaa wax keeni kara in shaki yimaado wuxuna way cad yihiin maaha wax waxaa la yidhaahdaa cid caynta kor la gashay ay doonayso inaad ku soo doodoobto waxaasna wax haba yaraatee suurtoobaysa ma aha waa wax maraya nidaam sidii loo soo dhisay galmuduga ugu dambaysay nidaamkii loo soo dhisay ee loo soo dhisay ahayd in maxaa la yidhaha marka hore ee la- la bilaabo sidii loo laisugu keeni lahaa odayaasha loo xuli lahaa cidda markaa maxaa la yidhaahdaa in ka qayb qaadan doonta baarlamanka baarlamankii loo codeeyay la keen la soo dhiso kabacdina loo codeeyay hoggaankeedi hoggaankii marka loo codeeyo dabadeedna ay suurtooda markaa ay madaxweynihii iyo iyo iyo madaxweyne ku-xigeenka ay yimaadaan constitutionkii la dhiso sharciyadeedii la hagaajiyo taa weeye nidaamka la maraya laakiin ma aha mid maxaa la yidhaahdaa ama laga laga baqanayo inay cid gaara ama meel gaara wax lagu soo dooldoobo ma aha arinku saas Een, waxaanan jeclahay inayna laba arrimood aan hadi jiraan madaxa ku hayno Een, waxa weeyaan inay ka go-an tahay inuu dhammaystirmo dhismaha inuu maamul goboleedka oo ah kii ugu dambeeyey oo ah kan maxaa la yidhaahdaa hilaal iyo shabeellada dhexe marka kaas waa mid ka go-an dowladda inuu dhismaha ka alayno si markaa ay doorashadu ay noogu qabsanto si wanaagsan Een, ta kale waxaan doonaynaa oo kale inaynu iyadana aynu mar walbaba maskaxda ku hayno in la tixgelinayo dadka ku nool halkaas inay helaan maxaa la yidhaha codkoodii oo cid markaa matisho ay u soo u suurtogeli karto inay heli karayaan Een, soddonkii sane ugu dambeysay imanka dalka waxaa kal maqnayd ama mar walbaba yani nidaam siyaasiya oo dhib dhibba oo aan oo aan keenin yani keenayba markii horena keenayba dumistii ay dumtay maxaa la yidhaahdaa dalkii ama qarankii dumay iminkana dibadhiskiisii ay iminka muddo shan iyo labaatan sannadood ay nagu gaartay sidaa laajligeed waxaan rabnaa iminka hoggaaminta hadda inay noqoto hoggaamin ka duwan iscaburis iyo in la iscaburiyo iyo in maxaa la yidhahdaa cid laysku qasbo midna aan ahayn laakiin wax la wada leeyahay oo ummaddan ay ka tashato oo markaa noqda wax mi- maxaa la yidhaahdaa midadhal keeni kara ay ay noqoto ayaa ugu muhiimsan oon ku bedelaynaa nidaamkii hore ee hadday ahayd nidaam la kala leeyahay maanta ay tahay nidaam la wada leeyahay
waayahay aad iyo aad buu mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka een, jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cumar carte oo ka hadlayay qaabkay u wanaagsan tahay inuu soo dhammaystirmo dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe sidii si ay u suuro gasho madax matasha inay ka qayb galaan een, doorashada sanadkan soomaaliya een, ka qabsoomi doonta dadka labada gobol degana ay taladooda ugu yeelan lahaayeen een, doorashooyinka dalka ka dhacaya haddaba een, madaxa ugu sarreeya urur goboleedka igaad ee soomaaliya u fadhiya maxamed cabdi afey ayaa isna dhanka kale bal waxa uu faahfaahin yar uu ka bixinayaa ama qodobo uu usoo xiganayaa maamulkan haddii uu dhismo bal muhiimadda uu dalku u leeyahay iyadoo maamulkan uu yahay maamulka ugu dambeeya ee dalka laga dhisayo
oo hadda nidaamadan hadda gobolada dhismaaya qarankana maaragtay dowlad qaran oo markaa kulli hogaaminaysa in saas loo helo sidaas da-aligeed waxay nala tahay marka inay waqti la soo gaaray inay nidaamkan oo dhisno kow nidaamkan wuxuu caawinayaa in la hela nabadgelyo yani nabadgelyadu ka caawinayaa eh, shacabka ku nool labada degaan waad og tahay inta meel oo nidaamkan caynkan uu ka dhisan yahay way ka nabad roon tahay inta meel oo aan ka dhisnayn marka si shacabka labadan gobol ay ku helaan nabadgelyo waxaa noo muuqata inay muhiim tahay in la dedejiyo nidaamka Eh, laba sanadkan beesha caalamka iyo soomaalida guud ahaan waxay rajaynayaan waddanka inuu doorasho ka dhaca labada gobol oo keli hartay waayo soomaaliya inteeda kale waxaad moodaa inay jihaysato waxaan garan la-aan waxaa waaye labadan gobol waxay dib ugu dhaceen iyo sababaha ay u keeni karta inaan wax ayna dhisan karin marka sidaas la si doorashadan loo suurtogeliya inay bal wadankan la xaqiijiyo inay doorasho ka dhacdo maxaa yeele doorashadu waxay qayb ka tahay nabadeenta iyo qaran qaadista iyo dowladnimada soomaaliya haddayna doorasho waddan ka dhicin haddii foodo iyo dhibaataa la aadaya marka labadan gobol inay diyaar u noqdaan doorashada inay ka qayb galaan si dhaba uga qayb galaan Eh, saddex inta hadda aan soo welno holahan eh, beesha caalamka markii hadda anaga aan qiyaasna shaqooyinka ay soomaaliya ka hayaan waxay la kaashanayaan dowladda qaran iyo nidaamka gobolada ka dhisan hadda keli waxaan ognahay oo urur goboleedka igaad ee beesha caalamka awal badana ra-iisul wasaare
yahay maxamed cabdi afey danjiraha urur goboleedka iyaad u fadhiya soomaaliya ayuu ahaa waxa uuna hadlay markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu warbaahinta la hadlay arrimaha ku saabsan maamulkan loo sameynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayay ka hadlayeen mar dhow waxaan aadi doonaa dhinaca iyo wadanka masaarida
meelbay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meelbay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
waa tahay barnaamijka faaqidaada wararka ayaad la soconaysaan halkaad ka maqlaysaanna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aad ka dhageysanaysaan muqdisho iyo gobolada soomaaliya sidoo kale qeybta satellitka ee radioga ee t v-ga ayaad nagala socotaan iyo qeybta tabinta tooska ee live streamka iyo bogga internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho dotnet waa tahay bal jaamacadda carabta iyo arrimaha ku saabsan soomaaliya bal aan fiirino ee soomaaliya waxa ay safiir cusub ama- ama danjiro cusub ay u magacowday safaaradda soomaaliya ee wadanka masar safiirka cusub ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdiqani maxamed wacays waxa uu ka mid ahaa ilaa iyo sideed safiir oo shalay een, oo warqadaha een, aqoonsiga safiirnimo uu ka gudoomay madaxweynaha een, wadanka masar een, cabdicasiis siise Ee, haddaba intaa kadib een, danjiraha iyo madaxweynaha wadanka masar kulan ay qaateen een, madaxweynaha wadankaasi waxa uu sheegay masar een, walaalahooda soomaaliyeed wax waliba ee, oo garab ah oo ay uga baahdaan een, in ay masar la garab taagan tahay isagoo madaxweynaha wadanka masar carabka uu ku adkeeyey in mar waliba masar ay ku faraxsan tahay soomaaliya in ay kusii tillaabsato wadada nabadda iyo dadaalada dhanka horumarka ah ee soomaaliya hadda usoo bidhaamay masarna ay ku dadaalayso qaabkii ay uga mid noqon lahayd dowladaha soomaaliya ku caawinaya qaabkii looga itaal roonaan lahaa qolyaha argagixisada ah ee dhibaatada ku ah nabadda iyo horumarka safiirka ayaa arrimahaas oo dhan ka mahad celiyey bal si kooban codkiisa aan u dhageysano safiirka cusub ee soomaaliya cabdiqani maxamed wacays isagoo dhanka kale sheegay in madaxweynaha een, masar uu ku wareejiyey een, warqad markaa ay ku qornayd een, xubinta sida tooska ah u fadhiisan doonta ururka jaamacadda carabta waxa eh, aan la kulannay eh, madaxweynaha dalka masar abdulfataax eh, wuxuu la qaabilayay dhowr dowladeed safiiradooda sideed eh, safiir baan ahayn baan filayaa Eh, markaa si habsami ah ayay u dhacday Eh, annagana waa nalaga guddoomay Eh, warqadii waa nalaga guddoomay dee baraasiinta ama hab maamuuska ee u degan dowladda masar bay hormarayaa oo eh, salaantii waddanka la garaacaya waa- muxuu ahay eh, madaxweynaha kaa guddoomaya warqada waa eraya baa- yar baa las dhaafsanaya marka alxamdulilah si fiican bay udhooga dhacday wakiilka dowladda soomaaliya u joogay joogtada jaamacadda carabta oo iyadoo warqadaheeda loo gudbinay oo ictibaadkeeda ah oo aan shirkii ee jaamacadda carabta uga qayb galnay Eh, waa annaga wakiil uga ah ka sokow safiirnimada dalka soomaaliya annaga wakiil uga ah jaamacadda carabta waxa eh, aan la kulannay eh, madaxweynaha dalka masar abdulfataax eh, wuxuu la qaabilayay dhowr
waa tahay ee, haddaba safiirka cusub ee soomaaliya masar u fadhiisan doona cabdiqani maxamed wacays ayaa horey waxa uu usoo noqday een, safiirka safaaradda soomaaliya ee wadanka liibiya sidoo kale waxa uu kasoo shaqeeyey wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha dibadda soomaaliya isagoo dhanka kale qeyb ka ahaa mas-uuliyiintii lasoo shaqaysay dowladdii kacaanka ahayd oo uu hogaamin jiray allaha u naxariistee jenaraal maxamed siyaad barre haddaba cilaaqaadkan sii adkaanaya ee dowladaha masar iyo soomaaliya u dhexeeya ee maxay muhiimada oo dalka ay u leedahay Een, haddaba gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya profesor maxamed cumar dalxa oo arrimaha carabta iyo cilaaqaadka soomaaliya kala dhexeeya aada ula socda ayaa barnaamijka marti iyagu ah xildhibaane bal soo dhowow arintan soomaaliya maxay u bidhaamin
ashina marka hore waa idin salaamaya adiga iyo daariyo muqdisho iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda naga dhegaysanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam haddaad ii ogolaatana fursaddan waxaan uga faa'iidaysanayaa taxsi inaan u diro guddoomiyihii maaragtay guddiga madax banaan ee shaqaalaha soomaaliyeed iyo shaqada eh, mudane cali dheere marxuum cali dheere raximahullah eh, wa tayib allahu saraahu wajacala maswaahu maswa aljanna marka isagii intii uu ka geeriyoodayna waxaana leeyahay samariya iimaan inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun Eh, haddaan u imaado jawaabta su-aashaada eh, runtii safiirka cusub ee hadda loo magacaabay eh, dalka masar eh, ambassador cabdiqani maxamed cuways marka ugu horeysa waa hambalyeynayaa Eh, waana runtii eh, safiir aan aqaano oo horeyba maaragtay sida aad u tilmaantay uga soo shaqeeyey Eh, wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda waxbarashadana maaragtay isaga iyo safiirkii hore ee geeriyooday ee dalka masar noo fadhiyey ambasador cabdullaahi ay wax badan eh, runtii ay taariikhda wadaageen Eh, sidoo kalena eh, haddana eh, maaragtay isagoo safiirkeenii libiya noo fadhiyay uu ahaa in maanta mar kale eh, fursad in loo magacaabo dalka masar oo dalweynaha carbeed ee soomaaliya wax badan nagala dhexeeyo jaamacadda carabtana xarun u ah in maaragtay isagoo thaqaafo carbeed iyo xiriirka la socodka dunida carabta iyo waxqabadka ee xilligan looga baahan yahay inuu yahay qof ku habboon ee runtii dowladda soomaaliyeed inay u magacaado waa mar kale hambalyeynaya marka eh, mar weliba annaga jaamacadda carabta eh, xubinta aan ka nahay sida dowladaha ee laba iyo labaatankaba maaragtay laysku yidhaahdo jaamacadda carabta Eh, waxaa muhiim ah doorkeena soomaaliyeed inuu caddaado oo uu mar waliba gaarsiisanaado heer maaragtay ee aan dhihi karno maanta wuxuu gaarayaa xilligii eh, soomaaliya ah maaragtay eh, firfircoonideeda jaamacadda carabta uga dhex muuqatay oo markaasi wasiir arrimo dibadeed ee ee maaragtay mudane cumar cabdi khaalid iyo maaragtay marka ay noo matali jireen iyo rag la mid ah iyadoo waaye maaragtay eh, soomaaliya xiriirka jaamacadda carabta gaabis oo labada dhinacba isu tuurtuur annagana aan iyaga ku eedaynay iyagana annaga inaan ihmaalinay oo sidii soomaaliya ee iyaga looga filayay inaanan ayaga matalaadeeda dad u qalma ama dad iyaga kaalimahaasi buuxiya ama ama maaragtay xiriirkaasi adkeeya ha noqoto ama dhinac siyaasadeed ama dhinac thaqaafadeed xataa oo aad ay maaragtay u salgi Waayo, jireen waa tahay. Marka- waxay ka turjumaysaa marka yacni in- marka in- een, soomaaliya in- markii la yidhaahdo een, wadamada carabta iyana dee soomaaliya waxa ay ka leeyihiin een, uh, ujeedooyin aada u fara badan soomaaliyana dee aad bay gacan uga baahan tahay dhinaca wadamada carabta oo masar iyo imaaraadkii ay ka mid yihiin ee, safiirkan muxuu ka bedeli karaa een, waxyaabihii soomaaliya iyo masar een, ka dhexeeyay cilaaqaadka ahaa
Ah, shiina waa su-aal wanaagsan wax badan ayuu ka bedeli karaa ambasadorka oo runtii oo ah nin wax badan soo shaqeeyey waayo arag ah ee la socdo ee maanta ee xaaladda guud dunida carabta iyo maaragtay sida ee xiriirada kala duwan dhexdooda iyo wadamada iyaga oo loga ay la yihiin ee kuwa maaragtay isku fiican iyo kuwaana isku fiicnayn ee siyaabaha ee isbebedelka maaragtay ee siyaasadeed ee xawliga ku socdo iyo wadciga maaragtay ka jira maaragtay een- een- een bariga dhexe waxaasoo dhan nin maanta isaga u ah maaragtay ehel ee kaalintii soomaaliya ee intaasi inay ka gasho loo baahan yahayne ee capacity ule ayaan aada maaragtay ee, dareemayaa safiirku ee, mar haddii maanta nin ee wax badan soo shaqeeyey ee weliba haddana luqadda carabiga baliirku ah ee runtii wax badanna kusoo dhex jiray caalamul carabi markii ugu dambeysay oo aniga aan arko kuwa oo tacsi loogu dhigayo ambasadorkeenii hore allah u naxariistay ambasador cabdullaahi ee halkaa noo fadhiyey ayuu ahaa sababtana waxa waaye wax uga bedeli karo ama wax uga qaban karo jaamacadda carabta xarunteedii ayaa qaahiro ah mar welibana safiirka qaahiro noo fadhiyo wuxuu silka diblomaasi oo markaasi uu madax u yahay maaragtay ee wadamada maaragtay badi ee soomaaliya iyo hadba meertada ee jaamacadda carabta dalalka maarata ku bahoobay ee qaahira noo fadhiyo way had iyo jeerna waa ninka maaragtay markii ama madaxweynaha ama wasiirka arrimaha dibadda ee ay noo tegayaan shirarka qimada ama kan heer wasaaraa ninka ajandayaasha badi ee inuu diyaariyo oo asigoo xog ogaal ah marka mas-uulka qaran ee uu imaanayo miiska usoo saaro oo xog badan inuu ka helo loo baahan yahay haddii dad aanan waxba aanan kala ogeyn ee waayo aragnimo iyo aqoon iyo iyo thaqaafo intaba ehel aanan ahayn oo masar oo kale la geeyo waa garan kartaa hadba waxaa lagugu qiimaynayaa sida aad dadka way adiga aad ku qiimaynaysid oo adiga ay ku arkaan oo adigana ay iyaga ku waaya arkayaan.
barsal darax marka een, aad baad u taqaanaa een, shirarkan jaamacadda carabta een, ka dhaca oo soomaaliya mararka qaarkood lagu soo qaado een, in aan xubin joogto ah aan ku yeelano een, ka soomaali ahaan maxay nooga dhigan tahay bal soo koob
tala sii fiican oo mar weliba annaga markaad eegtid sideennaba waxa waaye eh, mar weliba matalaadeenna dadka ee annaga looga baahan yahay inay ka dhex muuqdaan dalalkaas ee dunida carabta ee dhinac weliba ee maanta annaga haddaan xiriir kala yeelano ama siyaasad amni dhaqaale waxbarasho iyo ma aragtay eh, horumar meel weliba ee la dhihi karo iyo maalgashi iyo siyaabo kala duwan shaksiyad ehel waa ee bisil ee soo jiidan karta ee dadka ma aragtay ee jecel soomaaliya inay wax la qabsadaan ee sidaba hadda ee ka muuqata ma aragtay la kulankiisii ugu horreeyey ee madaxweyne ma aragtay ee me- cabdifatax siisi oo runtii aniga marka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane ee xasan sheekh maxamuud marka laga yimaado ninkii labaad ee qaabilay aniga aan ahaa ee siday uga go-nayd soomaaliya inuu diyaar u yahay inuu wax la qabto oo aan maalintaa xataa ku nidhi ee cabdinaasirkii labaad inaad soomaaliya u noqoto ayaan rajaynaynaa uu ballan qaaday laba boqol oo waxbarasho arday soomaaliyeed si joogto ah oo ardayga masar la sima inuu siin doono waad ogtahay shiinow in arrintaasi maanta soomaaliya ay ka faa'iidaysan weyday labadii boqol ee ugu horreysay ee la helay inaan maanta mucallaq ay yihiin ee maanta is-eed-eed xagga soomaaliya ay kasoo daahday iyo soomaalidaas soo gudbin iyo ardaydii imtixaan laga qaaday inay weli taagan tahay oo safaaradda soomaaliya iyo isku eedeynayaan maaragtay ee inta udhexaysa wasaaradda waxbarashada marka arrimahaas oo dhan waxa waaye wax badan xataa waxay ka taraysaa ee dhallinyarada soomaaliyeed ee faraha badan ee waxbarashada ee diyaarka u- ee qaarkooda intay ka xumaatay oo ayaga badaha u bareeray iska Waay.
diriyay qaarna ay ku xirxiran yihiin waa marka wax badan oo dhinaca ciidamada waad og tahay asaa'iqa maanta janarnadii ka soo baxay ee militariga kuwa maanta ugu tayada fiican inay ay yihiin saraakiisha soomaaliyeed ee ay ku taalo qaahira ee dad maanta ee adduunka aad maaragtay ee ugu furan oo Waayahay.
ummad dunya hoyadii adduunka oo loogu magacdaray inay yihiin waaya Qatar, waqtigii oo waqtiga aad arrimahaas oo dhan maaragtay ay u noqon karo fure maaragtay safiir oo dhis sidaas oo kale marka uu Waay.
tago waa tahay waqtiga ayaa naga dhaca aad baad u mahadsan tahay ee brofesor maxamed cumar dalxa ayuu ahaa ee gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya een, waxaan falanqeyn kooban ku- ku sameyneynay bal een, waxyaabaha ama muhiimadda soomaaliya ay u leedahay in safiir cusub aan u magacaawno een, waddanka masar xubin joogtana aan ku yeelano een, ururka jaamacadda carabta oo soomaaliya ay ka mid tahay oo marar badan looga hadlay xaaladda soomaaliya lacaga fara badan na loogu yaboohay barnaamijkii faaqidaada saaka intaas ayuu iiga idil yahay waa cabdirasaaq maxamed faarax oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
Wuxuu yahay. Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi